gudoomiyaha gobolka Kimarnock ayaa maantay ka fiirinaysa suurtagalnimada in mar kale la saxiixo saraakiisha laada gobolka Iowa ee shaqaalaha amniga dadweyne si ay gacan uga geystaan fulinta sharciga iyo dadaalada amniga xuduuda ee xadka Mareykanku oo la wadeego Mexico bishii Luulyo saraakiisha badbaadada dadweynaha Iowa ayaa ku jiraan daraasiin askar ah ayaa ku dhawaad laba toddobaad ka shaqeynayay waajibadka amniga xadka iyaga xashineeya Muslimiinta Texas qarashka ku baxay cashuur bixiyayaashu wuxuu ahaa ilaa saddex boqol oo milyan oo saddex boqol kun Reynolds wuxuu difaacay go-aanka isagoo leh amniga xuduuda wax mas-uuliyad federaal ah oo aan si waafi uu uga hadlin maamulka Biden ee dimuqraadi ah maanta waxay ku beegan tahay labada toddobaad tan iyo markii garsoore federaal ah si ku meel gaar ah u hor istaagay sharciga Iowa ee mamnuuc waajibadka maskarada dugsiyeedku tan iyo markaas tiro ka mid ah degmooyinka iskuulka Iowa ayaa soo saaray waajib waajibadka maskara ee ardayda shaqaalaha karinaha maxkamadda federaalka wuxuu leeyahay amarka qaadistu waxay socon doontaa ilaa xukuumaha xukuumo in la hayo codeemo ku filan oo kiiska laga soo wadi karo shirkada ka shaqeynaya inay diistaan dumasha si ay qaabtaan kaarboon laga ogsaday oo ay sii saaraan dirta ethanol ayaa laga yaabaa inay la kulmaan macruud beeryalada iyo kooxda deegaanka Nebraska iyo Iowa mid ka mid ah shirkada Summit Carbon Solutions ayaa durba bilowday inay la xirto dadka dhulka leh oo ku saabsan mashruuca afar dhibic shan bilyan oo doolar taageerayaashu ayaa sheegay in duumaha ay badbaado leeyihiin waxayna hoos u dhigi doonaan saameyntii kaarboon oo soo saaridda shidaalku galeedu ku salaysan